asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee dalson qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah munaasabada xuska kuuda luuliya oo xalay lagu qabtay magaalada muqdisho iyo qaar ka mid a gobolada dalka oo laga xusay madaxweynaha soomaaliya oo sheegay in culayska midnimada ay ka dhex taallo gobolada koonfurta iyo waqooyiga xilli uu khudbad ka jeedinayay munaasabada kuuda luuliyo toddoba xubnood oo ka tirsan labada qale baarlamaanka soomaaliya oo dabagal iyo xaqiiqo raadin ku sameyn doono xisaab xirkii afartii sane ee lasoo dhaafay oyaasha degmooyinka iyo maamulka gobolka shabeellaha hoose oo tababar loogu soo xiray magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose waxaa ugu waaweyn madaxweynaha putin oo qorsheynaya in degmooyin qaar ay si tijaabo ah ugu bilaadaan ciribtirka cudurka maleeriyada
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trii g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trii g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waa subaxnimo jimcaha taarikhdan waxay ku beegan tahay kowda ah bisha ah luulyo sanadka laba kun labayo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo dhameystiran aan ku bilaabnay munaasabada kowda luulyo ayaa xalay lagu qabtay magaalada muqdisho idoonah guud ahaanba gobolada dalka soomaaliyaha loogu dabaaldegay xuska munaasabada guud kowda luulyo gudahanba soomaaliya ayaa loogu dabaaldegay sanadguuradii kasoo wareegtay xilligii gobolada koonfureed ay ka xoroobeen gumeystihii talyaaniga iyo israaci labada gobol ee waqooyi koonfur oo hadda markaasi laga joogo lixdan iyo laba sannadood munaasabad ballaaran oo lagu qabtay xarunta aqalka dowladda hoose ee muqdisho laguna maamuusayay midnimada waa muhiimada maalintan ku asteeysan tahay midoogii labada gobol iyo xornimadii iyo ka xoroobgii gumeystihii talyaaniga gobolada koonfureed ayaa waxaa ka qeybgalay madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya golaha wasiirada maamulka gobolka banaadir marti sharaf iyo diblomaasiyiin lagu casuumay munaasabada waxaa fanaaniinta qaranka ayaana madasha kusoo bandhigiyay suugaan ka turjumeysa qiimaha ay maalintan oo kale u leedahay shacabka soomaaliyeed iyo taariikhda hogaamiyaasha dalka soo maray waxaa si aad ah loo adkeeyay ammaanka wadooyinka magaalada muqdisho si loo weyneeyo muhiimada ay ummadda u leedahay markii gobolada waa gobolada koonfureed ay xornimada ka qaateen gumeystihii talyaaniga iyo israaci gobolada waqooyi iyo koonfur qaar kamida mas-uuliyiintii kala duwanaa ee xafladda ka hadlay taariikhda loo soo maray halganka ayaa si weyn ugu dheeraada ka sheekeynta madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay munaasabada kooda luula ayaa ummadda soomaaliyeed ugu hambeeliyay qiimaha ay maalintan u leedahay bulshada soomaaliyeed isagoo u rajeeyey in sanadkan sanadkiisa ay ay ku gaaraan nabad iyo barwaaqo dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo munaasabada asaakooda luulyo ka hadlayay ayaa sheegay in culays midnimo ay dhex taallo gobolada koonfurta iyo waqooyiga xilli uu markaas yahay aan ku celiyo saaxiibayaal madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in culays midnimo ay dhex taallo gobolada koonfurta iyo waqooyiga xilli uu xalay khudbad ka jeedinayo munaasabada kooda luulyo oo lagu qabtay aqalka dowladda hoose xamar madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in khilaafka siyaasiga ah ee dowladdiisu ay diyaar u tahay in wadahadal lagu dhameeyo islamarkaana maamaahdii ahayd markaas halgudhigii ahaa soomaaliya heshiisa dunidan heshiis ah ee halkaas uu ku yimid islamarkaana ka shaqeyn doonaan sidii walaalaha waqooyi ee markaas wax walba oo lagu qanci karana ay markaasi miska iskugu imaan doonaan maruu ka hadlayana waxauu yidhi
dadka soomaaliya ha u diyaar garoobaana dastuurka inaan dhammaystirno dowladnimada inaan hoos u daadejino heer degaan iyo degmo gaarsiino walaalaha waqooyiga oo maanta siyaasiyan nooga maqana inaan jirino wax kasta oo ay ku qancayaan oo daaweynayo oo aan dib ugu midoobi karno inaan dib ugu midoobno dowladdaani slogankeeda waa kaas soomaaliya heshiisa meeshaasay ka bilaabataa meeshaasay ku dhammaataa dunida heshiis la-aana markaas kabacdiaan dunida u jeesanaynaa marka hore waa inaan gacmo daahir ah wax daahir ah markaan anagu heshiis noqonaan dunida heshiis la noqon karnaa mar kale dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo sanad guurada lixdan iyo labaad ilaahay idinkii sanad guurada lixdan iyo saddexaad ee soo socota xaaladda dalka uu yahay asoo ka fiican roobab noo da-een beeruhu noo baxeen ilaahay idankiis dowladnimadu noo sii hagaagtay oo ohayos noogu degtay ilaahay idankiis amnigu meeshuu maanta taagan yahay meel ka fiican uu marayo ayaan tegaynaa
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo markaas ka hadlayay munaasabadda kowda luuli oo xalay lagu qabtay magaalada muqdisho ee soomaaliya oo markaas madaxda kale dowladda federaalkana ay ka qaybgaleen khudbado kala duwan ay ka jeedeen dhankooda madaxda maamul goboleed dalka ayaa ka hadlay munaasabadaasi sidoo kale waxaa ka hadlay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo asna dhankiisa ugu hambeliyay shacabka soomaaliyeed munaasabadda kowda luulyo oo markaa xalay si weyn loogu dabaaldegay waxaana markaasi madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo qoraal uu soo saaray bartiisa facebooka ugu hambeliyay guud ahaanba shacabka soomaaliyeed waxaa shacabka soomaaliyeed la qeybsanaya buuri farxadda dabaaldega munaasabadda laba waa markaasi lixdan iyo laba guurada kasoo wareegtay maalintii gobolada koonfureed ee dalkeenu ay xorriyadda ay ka qaateen talyaaniga islamarkaana ay waqooyi koonfur ay midoobeen xuska iyo weyneynta munaasabadaha xorriyaddu waxay dib inu xasuusinaysaa buu yidhi wadaniyaddii soomaaliya jaceylkii iyo sooyaalkii halgamayaashii oo dhaqdhaqaaqyadii gobni madoonka ahaa kuwaasoo dhammaantoodba halgan adag usoo galay soo dhicinta gobinimadeena waana in aynu sooyaalkooda ka qaadanaa cashar aynu ku dabaqno buu yidhi nolosheena maanta aniga oo xoojinaya daljaceylka walaaltinimo iyo midnimada dhexdeenna ah ayuu yidhi qoraal uu kusoo daabacay bartiisa facebooka madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo shacabka soomaaliyed la wadaagaya faniinta munaasabadda kowda luulyo dhinaca kanna markaan haddii aan aadno mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya oo shalay ansixiyay miisaaniyadda dowladda laba kun laba iyo labaatan kadib dood qaatay muddo saddex maalmood ah ayaa ugu dambeyntii waxa ay ansixiyeen xubnahaas ayagoona markaasi si mug weyn su-aalo ugu weydiiyey wasiirka maaliyadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beele dhinaca kale waxaa markaasi ay magacaabeen toddoba xubnood oo markaa xaqiiq raadin ah kuwaas oo dabagal ku sameyn doona afartii sane ee lasoo dhaafay miisaaniyaddii halkii ay ku baxday toddobadan xubnood oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaan dabagal iyo xaqiiraadin ku sameyn doona xisaab xirkii afartii sane ee lasoo dhaafay waxaana markaasi ay yihiin guddiga dabagalka iyo xaqiiraadinta xisaab xirkii afartii sane ee lasoo dhaafay ama u dambeeyey iyo miisaaniyadda sanadkii laba kun iyo toban sagaal iyo toban labaatan laatiko ayaan la magacaabay kuwaasoo ka kooban todoba xubnood oo shan kamid ay yihiin xildhibaano iyo laba sanateer waxaana magacyadu kala yihiin xildhibaan saciid maxamed cali xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beena beena xildhibaan cabdiraxmaan cabdi cadow xildhibaan injineer saadaq xildhibaan cabdiqafaar xaange iyo sidoo kaleente xildhibaan senator saciid cawke iyo senator cabdixakiin macalin dadaas xubnood ayaana markaa dabagal iyo xaqiiq raadin markaa ku sameyn doona miisaaniyadda sanadihii lasoo dhaafay ee markaa dowladda federaalk ee soomaaliya markaana guddoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa tababor loogu soo xiray magaalada marka ibraahimiyo ayaa faahfaahinaya
gobolka shabeellada hoose ugu soo xiray caasimadda gobolka ee magaalada marka goobtaas manaarkan lagu soo xirayo waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka caafimaadka wasiir ku-xigeenada waxbarashada idimaha gudaha iyo guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose waxaana tababarkan guddoomiyaasha degmooyinka lagu barayey maamul wanaagga horumarinta adeegyada aasaasiga ah ee bulshada amniga iyo wada shaqaynta maamulada degmooyinka iyo kan gobolka shabeellada hoose guddoomiyaha magaalada marka ee caasimadda gobolka shabeellada hoose oo markii ugu horreysay magaalada martigelisay guddoomiyaasha degmooyinka ayaa sheegay in maamulka magaalada waxay uga dhigan tahay in ay martigeliyaan guddoomiyaasha degmooyinka gobolka dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka gobolka shabeellaha hoose ee si qiimo badan ee xishmad badan ay ku jirto u yimid halkan nagala soo qaybgalay tababarka halkaa ka furmaayo kasoo tegay qof walba gurigiisii iyo xaruntiisii waxay idin leenahay waad mahadsan tihiin sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hay-adda ts tree ama ts maxaa la yihahdaa saddex ee martigelisay kulankan ballaaran ama tababarkan halkan lagu qabanaayo martigelisay ayadan aada iyo aad ayaa ugu mahad celihaynaa gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najaax ayaa dhankiisa sheegay in muddada uu socday tababarkan ay wax badan kororsadeen guddoomiyaasha degmooyinka islamarkaana ugu shaqayn doonaan bulshada deegaanada bulshooyinkeena midnimadooda inaan ka shaqeyno annaga heer gobol waxaan mar walba idin ballan qaadaynaa garabkiinana aan ku taagannahay wasaaraddana insha allahu tacaala aan rajaynaha inay nagu garab siin doonto bulshooyinkeena inaan isku hayno bulshooyinka inaan isku hayno markaasaa waxaan sheegayno oo dhan oo dhibaato ah oo abaaraha xasilooni darada amni darada markaasaa laga bixi doonaa haddii aan la idmo waxaan rabaa halkan mudan wasiir inaan ugu mahad celiyo hay-adda u s a tis plus oo runtii shaqooyin wanaagsan gobolkan nagala qabatay iyo hay-adaha kale ee mashaariicda faraha badan ka fuliyey gobolkan ay qeybahooda kala duwan ma soo wada koobi karo laakiin si guud ah waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo hay-adaha stabilization ka shaqeeya soomaaliya si gaar ah kuwa koonfur galbeed caawiya iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo mashruucaas hogaaminayso oo hogaanka u haysa ee gobolkan runtii u hiiliyey mashaariicda ugu faraha badan in laga fuliyo runtii kaalin weyn ka qaatay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya danjire cabdulaahi xaaji xasan oo xiritaanka hadal ka qaatay ayaa sheegay in dowlad goboleedka koonfur galbeed ay dadaalo badan ku bixinayso kobcinta tayada maamulada degmooyinka
guddoomiyaha gobolka wuxuu u taagan yahay wuxuu matalaa madaxweynaha waa ninka keliya ee qaadan kara calanka muxuu ahaa stateka uu leeyahay furan kara asaga waa marka halkan la joogo guddoomiyaha gobolka degmooyinkii tuulooyinkii cid walba oo ku nool muxuuaha gobolka asagay hoos imaanaysaa warbixinaha marka haddii tuulo ay degmo usoo gudbiso degmadii waa inay muxuuaha gobolkii usoo gudbisaa gobolkii waxaan ka sugaynaa markaas wasaaraddii inuu lasoo xiriiro annagaa gaarsiinayna madaxweyne iyo madaxtooyo laakiin habkaas jiraanjaradaas inaan ku wada shaqayno ayaan rabaa ballanqaadkaas idinkana inaad iga qaadaan anna aan saas idinkula shaqeeyo idinkana warhayo muxuuha degmo walba waxayay ku sugan tahay insha allah taas waa sheyga aan ku shaqayn doonno ta kale oo muhiim noo ah waa ognahay waxyaabaha aad barateen waxaa ugu waaweynaa hoggaamintaas okay iyo muxuu ahaa canshuurihii waxaad rabaa maamulkii degmo oo aan waxba haysan oo aan ciidan haysan ama boliis haysan ama maxkamad haysan waa adag tahay si wax ku maamulo
guud ahaana warkiisa waxnimaad kala socoteen aad ahdarsan magaalada muqdisho qaartan dhegeysta waanaginta cidda uusaga waxay dib u heli kartaa booga internetka aan ku leenahay radio darsan dot com waxaad ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka warka subaxnimo
wararka adla haysaa hoobsiima uheliddooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel